asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habee duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur qodobadaad maanta ku dhegeysan doontaana waxaa ugu waaweyn
warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal culus oo ka qarxay xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqa magaalada muqdisho oo sheegay in magaalada lagu qaban karin kulamada qabiilaysan
xildhibaano wasiiro iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha gobolka banaadir oo khudbado ka jeediyey kulanka ururka haweenka iyo dhallinyarada ee dhiirigelinta ciidamada
golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ansixiyey magacaabista safiir waa safiir cusub oo dowladda soomaaliya ku mateli doona mid ka mid ah dalalka caalamka
sidoo kale waxaa maqli doontaan xukun dil ah oo lagu riday askari ka tirsan ciidanka dowladda oo dil ka geystay degmada xarar dheere ee gobolka mudug
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duhurnimo khamiis ah sagaal iyo tobanka bisha sebtembar laba kun afar iyo labaatan warkan uu soo saaray saleemaan yuusuf alcadaala waxaa wadajireedu kugu waramaya anigoo cabdulqaadir cismaan iyo saleemaan kusoo dhawaada warkii oo dhan
dagaal ka qarxay xadka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ee khasaaraha ka dhashay dagaal beeleed maanta dib uga qarxay xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka oo ahaa mid culus ayaa si gaar ah waxaa uga dhacay degmada jallaqsi waxaana u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo ku wada sugan halkaasi inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka ku dhintay ugu yaraan saddex qof halka ay ku dhaawacmeen laba kale kuwaasi oo dhammaan maleeshiyaadkii dagaalamay ah ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle oo ku aadan xiisada kasoo cusboonaatay halkaasi xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana weli is-hor fadhiya maleeshiyaadka diriirtu ay dhex martay oo wada is-uruursi ciidan sida ay xaqiijiyeen dad deegaanka ah hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxaa marar badan kusoo lalaabtay dagaalbeeleedya waxaana saameynta ugu badan ay ka soo gaartaa dadka shacabka ee halkaasi ku nool sii socoshada dagaaladan ayaa laga digayaa maadaama ay saameyn karaan howlgallada ama ay saameyn karaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda hirshabeelle kuwaasi oo horey looga saaray ama looga gaaray guulo waaweyn
dhinaca kaleetana gudoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho oo ka qayb galay munaasabada hooya u hiila qarankaaga oo lagu qabtay magaalada muqdisho loogana hadlayay doorka edhallinyarada iyo haweenka ee wacyigelinta bulshada ee la xidhiidha arrimaha edagaalbeeleedyada sida looga wacyigelin lahaa ayaa hadal uu halkaasi ka jeediyey waxauu ka sheegay in hoteelada muqdisho aysan qaban karin kulamo arrimo beeleed lagaga hadlayo oo anaan lagu qaban karin aan idhaahda hoteelada muqdisho kulamo lagu horinayo colaad beeleedyada hadalladiisana waxaa ka mid ahaa insha allah intaa kadib meeshaan waxaa noogu qoran waxyaabo fara badan oo hooyo u hiili qaranka hooyooyinkii waa hiiliyeen waa dadaaleen waktigooday bixiyeen jeebkooday wax ka bixiyeen wakti kastay soo taagan yihiin marka waxaan rabnaa intaas in lamida dhallinyaradu iyaguna inay qaataan doorkooda waxaa soo haray qabyaaladda wax la yidhaahdo ee maanta na saamaysay shalana na saamaysay ayaa maarata soo hartay xilligii maaragtay nimankii waxaa loo bedelay isticmaarkii markii saddex iyo tobankii dhallinyarada soomaaliyeed intay u istaageen laga guulaystay isticmaarkaama tegina wuxuu u beddeshay wejigii waxaa la yidhaahdaa xukun oo qaybi ayuu nagu dhex wadaa weli marka bahasha qabyaaladda la yidhaahdo aan ka foojignaano rasuulkayna calayhi salaatu wasalaamna waa nooga digay wuxuu idhi dacuuha fa innahaa muntinna ka fogaaduu idhi waa xaarwalwaalkay lamidtou idhi geedka xaarwalwaalka ah ayuu ku nisbeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabyaaladda qabiil waa layahay waa la yaqaanaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila idhi ilaahay waxaan ka yeelna shacab iyo qabaa'il litacaarafu inay isku aqoonsadaan laakiin maalmahan maxaa batay in gobolladii ay ka bilaabatay qabyaaladii la isdilaayo oo qabiilada isdilaayaan magaaladii muqdisho ee caasimadda ee waxaa ka bilaabatay in hoteeladii maalin kasta la fadhiyo iyadoo qabyaalad laga hadlaayo war qabyaalada waa dugna waana nacnay qabyaalada laga hadho wax macnaha inoo samaynaysa ma lah aayadda qur-aanka wuxuu yihi ilaahay wa adiicu llaha alla adeeca wa rasuula rasuulkiisana adeeca walaa tanaasacuu hadoodina haddaad doontaan maxaa dhacayo fatafshalu waad fashilmaysaan watadaba riicukum awooddiinnana waa kala tegaysaa maanta annagoo khawaarij ay dagaal nagula jirto oo aan ognahay in gacamo dambe laga soo abaabulay ee nagula dhex sameeyey aan u jeedno aan ognahay haddana maanta in baddayna lagu soo xadgudbo dowladda etoobiya oon diriska ahaynay oo intaa weligayn baan diriska ahaa jirnay maalin kastaba xerataraar samayn jirtay maanta haddana baddayna inay iibsato rabto qaadato ay rabto waa dareemi kartiin culayska meesha uu naga hayo ama uu ka imaanayo waxaan rabnaa soomaali mid ah soomaali isku duuban soomaali gacmaha is haysato soomaali cadowgeeda dadka ka taqaano intaas ayaan rabnaa waa mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan hoteelada u sheega maanta hortiina uga sheegno ee magaalada muqdisho ka yaallo ku yaallo kulamada qabyaaladaysan ee hoteeladooda lagu qabanayo waxaan rabnaa inay joojiyaan ayaan rabnaa oo aan hoteelada lagu qabanin shiraarka qabyaaladaysan ee la isugu jajawaabayo in la joojiyaan rabnaa waxaan kaloo rabnaa bal gabdho soomaaliyeed iyo dhallinyaro soomaaliyeed ee isku duuban ee isku xiran ee hadday meel qalad uga jeedaan ya iska dhigi kara inaan dadka in laga dhex helaa la rabaa magaalada muqdisho oo isku xiran waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad marab wakhtiga inaad ka qaado wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dhinaca kale dhegeystayaal haddii aan eegno xildhibaano wasiiro iyo qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobolka banaadir ayaa khudbado waxay ka jeediyeen kulanka ururka haweenka iyo dhallinyarada ee uee hooya u heli qarankaaga iyo sidoo kale ka qayb qaadashada joojinta dagaal beeleedyada iyo dhiirigelinta ciidamada xoogga oo muqdisho ka qabsoomay xildhibaanada iyo wasiiradii iyo sidoo kale guddoomiyayaasha gobolka banaadir oo iyagu kulankaasi ka qayb gale ayaana khudbado dhinacyo badan daawanaya oo kala duwan ka jeediyey xildhibaan caashe koos oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa iyadu waxa ay ka hadashay qabiilka iyo dhibaatada uu ku hayo dalka waxaana ay sheegtay in qabiilku uu yahay wax laga fiican yahay in dadku ay isku diriraan sidoo kale guddoomiyaasha degmada warta nabadda iyo sidoo kale gudoomiyaasha ama guddoomiyaha degmada cabdicasiis ayaa dhankooda ka hadlay wasiiro ayaa sidoo kale iyaguna goobta ka hadlay oo khudbado dhinacyo badan daawanaya halkaasi ka jeediyey
yaa lagaa dhigan xaabo mustaqbalkii dalkaa tahay madaxdii barritaa tahay dadka weyni way socdaan jiilkanow maxaad faa'iidaysiin war bara waalidiintu ha ka bilaabaan guryahooda wadaniyadda hawshlaan ilmahooga taariikhii hore la soo maray ha ka dhaadhiciyaan dalka iyo jacaylkiisa waxbarashadeenna waa lagu soo celiyey manhajkeennii waa la baraa carruurteenna gobolladeenna iyo degmooyinkeenna iyo caasimadaheenna bara halyeeyadii soo halgamay waxa dalka loo soo maray iyo wixii dhacay wacyigelintan badiya waxaan ka codsanayaa wasiirka arrimaha gudaha waxaa hoos yimaada odayaal dhaqameedka soomaaliyeed oo dhan asaaska odayaasha dhaqanku ilmaha ay ku beerayaan inay qabiil hebel u dagaalamaan qaranka ha u dagaalamaan ha lagu soo celiyo wasiirka wasaaradda maxaa leenahay arrimaha qoyska iyo daryeelka bashiir waa janaraalka u sarreeya ciidamada soomaaliya nin ka sarreeya ay ma jiro waa halgamaa weyn wasaaradda aad qaadee maanta jandarkii oo dhani ku midaysan yahay aabbiyo hooyaba toosi oo reerkooga iyo ilmahooga iyo qarannimadii adoo aad ku soo korteed askariga uga soo ka soo bilowday kuna gaadhay darajada soomaaliya ugu sarraysa iyo wadaniyadii dalka hala baro
utihii iyo muxuu ahaa dagaaladaba ku jiraan marka qofka loo odhan karo u hili qaranka sidii bashiir genaraal bashiir joogay waa odaga weeye odaga weeye gabdhuhu waaba faran yihiin marka doorkiina waa idinku ammaanayaa aada iyo aad baa ugu mahadsantihiin dalkeenna yaa cadow u ah maxaa layna ka rabaa xaggee loo socdaa dalkeenna horta cadow gudaha iyo mid dibadda ah labadaba waa leeyahay maxaa layna kula dagaalamayaa laba qodob weeye waa dhulka iyo afkeenna hooyo afkeennana in la bedelaan la rabaa dhulkeennuna bad iyo beriba cadow baa u soo socda laakiin fanaaniintii halkaa halankan ka hadlayay baa tilmaanta saxdaa sheegay maxay ahayd hashayadii wataase yaa taaban kara soo ma ahayn cidna ma taaban kardho hasheennu halkaasay taagnaanaysaa
aan aalada tictoga inaynu u noqonnayba qarnigii siddeed iyo tobnaad iyo wixii ka dambeeyey iyo casruljaahiliyii in loo noqonayo oo qarannimadii iyo soomaalinimadii iyo sharafkii iyo midnimadii ay beddelayso muxuu ahaa kala qaybsanaan taasna ma aaminsani in ay tahay fikir ka imaanaya soomaalida dhexdeeda ee waa afkaar si toosa iyo si dadbanba gacmo shisheeye iyo kuwa raba inay qarankan baabiyaan uga dambeeyaan intaas maynaan garan waayin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyska oo ka kooban hooyo aabbe iyo carruur waxaan ku bogaadinayaa inaynu fahamkaas qaadanno inaynu ka fogaanno waxaa muxuuaha ummaddeenna kala fogeynaya maxaa dhacay waxa ina kala fogeynaya ama waxa inaga dhexeeyo dhib ah waxaa ka badan inta ina midaysa oynu isla ogolnahay oo ynu wadaagno
yahay uu maanta ka dumila yahay oo ka dhaqdhaqaaq uu ka dhaqdhaqaaqa inay tahay gobolka banaadir sababtoo ah iyagaa u taagan iyagaa naas nuujiya iyagaa furmihii taagan gobollada iyagaa bixiya raashinka iyo waxa loo lagu kaba ciidanka iyagaa bixiya qarashka marka aabbaha iyo hooyada qaranka soomaaliyeed madaxweynaha ka sokow waa guddoomiye madaale ha loo mahadnaqo taariikhduna ha xusto waxaa kaloo halkan jooga guddoomiyaha amniga oo asagana brogaraamkan hooya u hiili qaranka aan hal maalin ka maqnaanin wasiir in ay qaybtaas dhanka federaalka ay soo buuxiyaan barnaamijkaana uu gaaro gobollada soomaaliya oo dhan si soomaali isla jaan qaado muhiimadda ugu weynoo hadda inaan ka hadla aan rabo waxay tahay wasiir weli waxaan la hadlayaa wasiir bashiir wasiir waddankan soddon iyo shan sano ayaa waxaa ka dhacay dagaallo sokeeye ummadda halkan jooga wax badan ayay markhaati u soo ahaayeen anigu labaatan sano waxaan la shaqaynayay mental health and drug abuse dadkan damage ayaa maskax ahaan soo gaaray physically iyo mentally ba damage aa soo gaaray waxaa loo
qabiiladu ay ku dagaalamayaan ama dagaalbeeleedyadu ay ka jiraan ama ama xurgufta kale ay ka jiraan in ay arrintaasi ka waantoobaan haddii wiil uu dhinto waxa uu dhibaayo waa hooyo ayada ayaa wiilkeedu u yahay haddii ninkeedii uu dhintana ayada ayaa asaay qaadayso ilmo agoona ay sugaysaa haddii walaalkeed uu dhintana ayada ayaa ku garabla oo maantay maxaa la yidhaahdaa gabaraa wiilla dhalanin aad bay u xanuun badan tahay marka waxaa rajaynayaa in aan wiilasheena dhowrno oo annaga darteen aysan ayaguna hadallada xanafta leh isku marmarinayno aysan dabkaasi ayagana ay ciilkaambiskaasi aysan usii gelin ayaan rajaynayaa tan xigta ee ah garab istaagga dhallinyarada iyo haweenka ay garab istaagayaan nabadda iyo horumarka guud ee dalka ka jiraana sidaa la socotaan haddaan nahay annaga tiimka hooya u hiili qaranka annagoo shaqooyinkeenii kale ay noo gaar yihiin waxaan habeen iyo maalin garab taagannahay ciidamadeena furimaha jira annagoo wax allaala wixii karaankeena ah halkaasna la garab taagan waxaan sidoo kale rabaa inaan maanta halkan fariina uga diro ayagana dhallinyarada iyo haweenka ku sugan guryaha kuwa ku sugan guri walba oo meel la xoreeyey ka mid ah yaanan dhihin muqdisho oo keliyahay
anu intaasi kaga gudubno cododkaas oo munaasabadda muqdisho ka dhacda laga jeediyay golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxa ay kulan ay isugu yimaadeen lagu ansixiyey soo jeedinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee la xidhiidha magacaabista laba ka mid a danjiriyaasha soomaaliya ku matali doona dalalka caalamka waxay kala yihiin xubnaha la kala magaca xubnaha la magacaabay mudane cabdixakiim maxamed axmed iyo sidoo kale mudane yuusuf axmed jeegoon
ugu dambeyntiina dhegeystayaal haddii aynu eegno xukun dildoogasho ah ayaa lagu riday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo dilka keysta degmada xardheere ee gobolka mudug deble xoogga dalka maxamuud cabdulle geesood ejey oo ka tirsan guddada toddobaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa loo soo xiray dil ee bareer ah oo degmada xaradheere ee gobolka mudug uu ugu geystay marxuum xasan cabdulaahi axmed qaylo taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii bishii labaad ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan dilka ayaa yimid kadib markii la isku qabsaday qaybinta kaararka ay bixiyaan hay-adaha caawiya dadka danta yar muran iyo isqabqabsi kadibna waxaa xigtay in eedeysanaha uu rasaas ku furo marxuumka halkaasna ay halkaasna uu ku geeriyooday xasan cabdulaahi axmed eedeysanaha oo dilka kadib baxsaday ayaa gacanta hay-adaha ammaanka waxa uu soo galay labaatankii bishii afraad ee sanadkan laba kun afar labaatan baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta ciidamada ayaa codsaday qaadista geeskan waxaana laga oggolaaday san- eh, saddexdii bishan sebtembar laba kun afar labaatan garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waqti ku filan la siiyey ama siiyey dhinacyada dacwadda ayaana ugu dambeyn maanta ku xukuntay ekis dheble xoogga dalka maxamuud cabdulle geesood ajey dil doogasho oo ah qisaasta marxuum xasan cabdulaahi axmed khaylo sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanle maxamed cabdi muumin oo ka tirsan garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida guud ahaan dhegeystayaal warkii dowlad kala socdeen raadiyo dalsa muqdisho maanta waan agintaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel